isgacanqaad dhoollacadayn iyo rayrayn ayaa hadhaysay ku dhawaaqista heshiiska muddada dheer la sugayay ee suuqa xorta ee afrika oo shir la xidhiira lagu soo gebagabeeyey magaalada kigali ee dalka ruwanda wadamada afrika ayaa tan iyo labadii kun iyo labayo tobankii ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah waana markii ugu horreysay lagu dhawaaqay wadamada afrika ayaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah waxaana markii dambe lagu dhawaaqay qorshahan afrika ee lagu doonayo in lagu abuuro suuq xor ah oo ay ku midaysan yihiin wadamada afrika waxa kale oo heshiiskani uu xambaarsan yahay dhaqdhaqaaq xor ah oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah iyadoo xeerar loo dejinayo qiimaha ascaarta waxaa kale oo heshiiskan qayb ka ah in midowda afrika uu hirgeliyo wax isdhaafsi dhinaca ganacsiga ah ee wadamada afrika dhexdooda marka la gaaro labada kun iyo laba iyo labaatanka erestos muensha waa gudoomiye ku-xigeenkii hore guddiga midowda afrika waxaanauu sidoo kale ahaa xogeyihii guud ee hore ee suuqa ay ku midaysan yihiin wadamada bariga iyo koonfurta qaaradda afrika ee comeza africa is one continent that does not trade with itself like the rest of the world uh, and because of that the huge
afrika waa qaaradda qura ee aan dhexdeeda kala ganacsan sida dunida kale sidaas daraaddeed faa'iidooyinka waxisdhaafsiga iyo ganacsiga dhexdooda ah way ka qatan yihiin waayo kama faa'iidaystaan suuqa xajmiga ballaaran ay haystaan in ka badan hal bilyan oo dollar
laakiin heshiiskan looga dhawaaqay kigaali inkastou ahamiyad weyn u leeyahay qaaradda haddana waxa uu egyahay inay hor yaalaan caqabado badan ka hor inta aan la hirgelin garishon ikyara waxa uu ka tirsan yahay macadka diblomaasiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee jaamacadda nairobi waana dhaqaalayahan wuxuu hoosta ka xariiqayaa in afrika ay haysato caqabado waaweyn oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale
Uh, bit of conflict between uh, the French speaking Africa, the English speaking Africa.
waxaa jira khilaaf ka dhex ogaan wadamada afrika ee afka faransiiska ku hadla iyo qaybta maqrib ee afrikada waqooyi waxaa kaloo jira dhowr dal oo dhaqaalaha afrika gacanta ku haysta sida koonfur africa nigeria iyo dalal kaloo yaryar oo hadda soo kobcaya sida rwanda economies like south africa and nigeria and the
ganacsiga afrika waxaa haysta dhoofinta badeecadaha cayrin ee ay u dhoofiyaan aasiya iyo dalalka galbeedka iyo soo dhoofsashada alaabaha diyaarsan sida uu faahfaahinayo eristos muensha
haddii aad fiiriso dhaqaalaha wadamada afrika qaar ee dadkoodu ay yar yihiin hal milyan ilaa iyo shan milyan aysan ka badnayn way adag tahay in la hormariyo waayo waxaa yar awoodda wax iibsi ee dadkooda marka waxay u baahan yihiin suuq ballaaran oo ay wax ka iibsadaan ama ay u iibgeystaan
midowda afrika ayaa sheegay inay yareynayaan xayndaabyada ku horgudban dhaqaalaha ganacsiga afrika khudbad uu madasha shirka ka jeediyey guddoomiyaha xilligan ee golaha midowda afrika ahna madaxweynaha ruwanda bool kagame ayaa waxa uu ku sheegay in isweydaarsiga ganacsiga ee afrika dhexdeeda uu aad uga hooseeyo ka midowda yurub iyo isbahasyada kale ee caalamka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gelin dalka nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn qaaradda afrika dowladda nigeria ayaa maalmo ka hor intaanu shirku furmin waxay sheegtay in madaxweyne maxamedu bukhaari aanu tegi doonin shirka kigaali dowladda nigeria ayaa ku macnaysay sababta ay shirkan u qaadaceen in heshiiskan aan lagala tashan ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka nigeria khubarada qaarkood ayaa tilmaamaya in maqnaanshiyaha nigeria uu aada u wiiqi karo dhaqangelinta heshiiskan maadaama oo ay tahay nigeria waddan dhaqaalihiisu aada u sarreeyo sida uu tilmaamayo master muensha
dhib ma laha laakiin waxaan rajaynayaa in arrintana aysan noqon mid la harta nigeria waa suurtagal in nigeria oo dal aada u weyn ah oo ay ku nool yihiin boqol iyo toddobaatan milyan go-aanka uu ku adkaysto laakiin way ka go'doomayaan qaaradda inteeda kale mana aha wax wanaagsan
afar iyo afartanka dal ee heshiiskan ganacsiga saxiixay ayaa hordhigi doona baarlamaanadooda taasi oo qaadan doonta ugu yaraan muddo saddex sano ah iyada oo la filayo in muddadaasna ay kusoo biiraan toban kale oo qaaradda afrika arrintaas oo la filayo marka dambe inay noqoto mid guud ahaan afrika saamaysa khubarada dhaqaalaha ayaa rajo ka muujinaya in midowda afrika ay arrintan ku qaadan doonto wakhti ka yar intii ay yurub ku qaadatay
interconnecting uh, more.
hadda waxaynu haysanaa dhismo hoosaa si fiican u dhisan waxaana jira dekado isku xidhan iyo tareenno si wanaagsan u shaqeeya runtii isku xidhnaanshahaasi waa mid hore usii wadi kara dhaqaalaha iyo midowda ganacsiga ee afrika The private sector becomes even more effective.
inkastoo ay caqabada jiraan haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid muujinaya tallaabo ay dalalka afrika hore u qaadeen taasi oo horseed u noqon karta isdhexgalka iyo midnimada qaaradda afrika